galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah siddeed iyo labaatanka bisha abril sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qarax uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey oo saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ku dilay waqooyiga magaalada gaalkacyo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan roobab iyo daadad afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay saddex qofood ku dilay magaalada beledweyne dhadaa noo soo guumaday dameerkii annigaba in nala bixiyaa laysku dayey dameerkii markii la bixi waayo annagaa nala ku tuugsaday guryo meesha ku yiilloo jiingadaha ayaa dusha nala ka saaray dabadeedaa gurmad naloo sameeyey anugu hadda lugtaana dhaawac ka ahay jilibka saddex qodobaa lay tolay
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in weerar uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey ay ku dhinteen afar ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo saddex ka mid ah ay yihiin saraakiil lix iyo toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa u sheegay v o eda in nin dhallinyaro ah oo walxaha qarxe isku soo xiray uu weerarkan la beegsaday goob shaaha lagu cab oo ku taala halka loo yaqaano jiire cabdulaahi yuusuf oo saraakiishan iyo ilaaladooda ay fadhiyeen waqooyiga gaalkacyo saddexda ruux ee weerarka ku dhintay ayaa kala ahaa gaashaanla sare cabdixukun cabdulaahi maxamuud xoreye oo ahaa taliyihii ciidanka militariga ee isku dhafka ahaa ee gobolka mudug ka howlgelayay iyo cabdiqani axmed kayre oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka waxaa kale oo weerarka ku dhintay sarkaal kale oo lagu magacaabi jiray fu'aad faratool oo isna ka mid ahaa saraakiisha ciidanka isku dhafka ah
afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaa lagu soo waramayaa in ilaa iyo saddex qof ay ku dhinteen dhowr iyo toban kalena laga soo badbaadiyey kadib biyo xoog leh oo soo rogmaday iyo roobab mihiigaan ah oo xalay fiidkii ka da-ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadka dhinta qaarkood waxay u dhinteen qabowga iyo daadadka uu ku soo rogay guryahooda roob xalay saacado badan ka da-ayay magaalada roobkaasi ayaa daadad xoogan kasoo rogay buuraha ku hareereysan magaalada kuwaasoo go-doomiyey dadkii markii dambe lasoo badbaadiyey
kadib markii uu kulankii ugu horreeyey isaga oo matalayay siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka uu magaalada brussels kaga qayb galay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee neto ayuu xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo maanta booqasho uu ku tegayaa bariga dhexe socdaalkiisan oo qaadan doona saddex maalmood ayaa waxa uu ku mari doonaa dalalka sacuudiga israa'iil iyo urdun halkaas oo la filayo in uu madaxda carabta uu ugu sharaxo siyaasadda maamulka trump ee ku wajahan dalka iiraan jimcihii shalay bambeeyo wuxuu sheegay in aanan weli la go-aamin in madaxweyne donald trump uu ka bixi doono heshiiska nucleerka iiraan iyo in kale wuxuu intaasi raaciyey in ay weli socdaan wadahadallo bambeyo ayaa la sheegay in uu aad uu uga ad adag yahay arrinta iiraan marka loo eego xogayihii arrimaha dibadda ee hore ee isaga ka horreeyey reg tillerson kaas oo rabay in maraykanka uusan ka bixin heshiiska iiraan tillerson ayaa waxaa eriyey madaxweyne trump bishii aanu kasoo gudubnay
waxaa isu soo taraya dareenka dhinaca wanaagsan ee ay ka bixinayaan hogaamiyaasha dalkan maraykanka isku soo dhowaanshiyihii labada kuuriya kadib tobannaan sannadood oo ay xisadii ka dhex taagnayd isagoo warbaahinta kula hadlaaya aqalka cad ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump mar wax laga weydiiyey kulankii taariikhiga ahaa ee jimcihii dhex maray labada kuuriya waxa uu laba jeer ku celiyey u malayn maayo in uu ciyaarayo sidoo kale waxa uu madaxweyne donald trump sheegay halkan weligeed ma aanay gaarin isagoo barbar taagnaa jancelar dalka jarmalka ankala markan waqti hore oo jimcihii ah ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee kuuriyada waqooyi ee cagta dhiga kuuriyada koofureed kadib markii uu ka gudbay xadka labada dal si uu u gacan qaado madaxweynaha kuuriyada koofureed moon jo in
galab wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxauu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno toddobaadyadii u dambeeyey daadad ka dhashay robab mihigaan ah oo ka da-ayay meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ayaa saameyn bani aadamnimo ku hayay kumanaan qof oo guryahooda uga barakacay daadadka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka mid ah magaalooyinka uu webiga shabeelle karkaarada jabsaday ilaa iyo siddeed mitir ayay biyuhu kor uga kaceen webiga iyagoo daadad ku rogay magaalada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayay roobabku mar kale ka da-een daadad ka dhashayna waxaa ku dhintay ilaa iyo saddex ruux dad kalena waxaa la sheegay in laga badbaadiyey wariyaha v o eda ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne kasoo diray afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ilaa saddex qof ayaa ku dhimatay dhowr iyo toban kalena waa laga soo badbaadiyey kadib biyo xoog leh oo soo rogmaday iyo roobab mihigaan ah oo xalay fiidkii ka da-ay magaalada baladweyne dadka dhintay qaarkood ayaa waxaa dilay roob xalay saacado badan ka da-aya magaalada kuwa laga soo badbaadiyeyna waxa ay ku qarriqmeen mawjado biyo ah oo ka soo rogmaday dhulka buuraha ah ee ku hareereysan magaalada khaliif aamin abikar khaliif morgan waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey kadib markii biyo xoog leh ay waddada ka tuureen gaari dameer uu dul saarnaa sida uu v o a ugu warramay buundala ka sokeyda nuurxawaad markan joogay baa dameerkii wuu ka faniinay waddada wuxuu aaday webiguu ku dhexdhaciyey keligii boqol tallaabo meel ku dhan ayaan ku gaarnay dadaa noo soo gurmaday dameerkii annigaba in nala bixiyaa laysku dayey dameerkii markii la bixi waaya annagaa nala ku tuugsaday guryo meesha ku yiiloo jiingadaha ayaa dusha nala ka saaray dibadeedaa gurmad naloo sameeyey anugu hadda lugtaana dhaawac ka ahay jilibka shan qodobaa laytsaddex qodobaa lay tolay waxa jeexday jiingadii culeyskaasiyo dhibaatadaasaa meeshaa ka jirta dad naga horreeyaana meesha way ku dhaceen kuwa naga dambeeyaana way ku dhaceen saakadan ruuxeeda meesha waa lagu dhacay beled weyne nin faqiira iyo nin taajira maantay wax ay islaamaan male dhinaca kale waxa uu isbeddel caafimaad uu ku yimid dadka magaalada aan weli ka bixin kadib markii ay isku darsameen biyaha fatahaadda iyo musqulihii ay dadku isticmaalayeen hadda waxaan dareemaynaa in musqulihii dumeen biyo badan ay socdaan meelo badan musqulaha ay ka dumeen haddana ay ku hakadeen aysan ka bixin marka waxaan dhihi lahaa dadka haddeer degan iyo dadka baxayba in loo gurmado wax loo qabto biyaha la cabo biyo hadda ma jiraan hadda magaalada biyaheeda cid walba matoorkeeda way densatay ciday xaraystoo biyahay ka qaxsadeen wax biyaha ma shaqaynayaan biyihii iyo musqulihii ayaa isku dhex furmay saakadan biyaha aan dareemaayay sidan oo kale u madoobaayeen inta badaan ka arkay waan ka xiray ciyaalka iyagana waaba dansadeenoo hadda biyo ma lahan laakiin xaafadaheenna annaga aan degannaha si bulaxaable musqulaha ayaa isku furan biyihii iyo musqulihii maba la kala yaqaanba midba habeenka marka la seexday xitaa waa soo uraayaan guryaha waa laga dareemayaa inaan musqulo dumeen amaya musqusheenna oo shuba annaga saaka ma annaan gelin waa laga baqay oo musqulihii biyihii aaba ka soo baxayba way ka soo baxeen haa way duman way dumay macnaha inay ku dunto qof walba ka baqaaba musqushi dhaktar taytas waahi isaaq waxa uu ka howlgalaa tii hosbitaal ee magaalada baladweyne daryeel caafimaad ayaa waxa uu u sameeyey qaar ka mid ah dadka magaalada ka barakacay waxa uu sheegay in deegaanka ceel jaalle ay ka jiraan xanuuno ka dhashay biyaha aan nadiifka ahayn oo ay dadku isticmaalayaan
marka waxyaabaha khatarta ah oo hadda aadka u dhib badan oo dad ka mid a hadda aan ku aragnay oo horay kiisas horay markii saanoo kale ay dhacday saameeyey waxaa ka mid ahay xanuunkii iilaa cajiibka badnaa oo aan arkay waxay ahayd xanuun la dhaho oo lafaha ku dhaco la dhaho bone infection ostebrosis marka xanuunkan ostebrosis wuxuu ka dhashaa biyahan wasaqaysan wuxuu dhex marayaa bon marowga lafou ku dhacayaa qofka qofkii waxaa iska xanuunaya lafdhabartiyo kalaa iska xanuunaysa haddii shuban imaado waa la fahmi karaa waa durbo gargaar waa la samayn karaa soo waxaa u sii nugul dadkaas barakacay waxay sameeyaan markaad tagtid dhaqanow meesha markaad tagtid waxaa arkaysaa qofkii oo wuxuu dhistay meel yar oo waab ama daash sida loo yaqaano soo bannaanka meel uu ku saxaroodo ma laha isla gudihii ku saxaroonaya ku kaadinayaa marka isla markaas waxaa ku dhacaya qofkii xanuun canuga hamiinka markuu seexdo tirakoom uu la soo toosaya waa waxyaabaha ka mid ah oo ay keeni karso subaxii waxaa ku arkaysaa ilmihii shubana iska imaanaya ganacadii marakanaca ma jirto waa iska imaanaysaa marka boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa daran kuwa duurka waxaa shaqadii joojiyey warshadaha biyaha sifeeya iyo ceelashii magaalada ay dadka biyaha ka helayeen dadka duleedka magaalada degganna waxay ka cabanayaan biyo la'aan iyadoo weli roobka uu da'ayo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhegaystayaal warbixino kale oo ku saabsan daadadkaasi ayaa noo soo socda iyo qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo markanse kusoo dhowaada dhacdooyinkii toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha aynu ku soo qadanno oan dhegaystayaasha ku xusuusino islamar ahaantaasina qaybaha dambe aynu ku falanqayno ayaa ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay toddobaadkaaynu ka soo gudubnay haddii aynu ka horrayno madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa toddobaadkan waddanka isutaga imaaraadka carabta ka sheegay in maamulka puntland uu geli karayo heshiisyo caalamiya islamar ahaantaasina aysan cidi ka hor istaagi karaynin in maamulkiisu heshiis galo taasoo daba socotay kadib markii xiriirkii dowladda dhexe ee soomaaliya iyo imaaraadku uu sii xumaaday imaaraadkuna ay tababarayaashii ciidamada dowladda soomaaliya ay gudaha muqdisho ku tababarayeen ay kala baxeen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa boqor cismaan ow maxamuud oo ka mid ah salaadiinta ugu magac dheer deegaanada somalilan ayaa toddobaadkan maxkamadda gobolka maroodijeex waxay ku xukuntay shan sano xariga waxaa lagu eedeeyey arrimo ka dhan ah maamulka somalilan iyo sidoo kale inuu sameeyey oo waflagaado u geystay qaadiyaashii maxkamadda gobolka maroodijeex arrintan waxay daba socotaa kadib markii sidoo kale isla bishii aynu ku guda jirno maxkamadda gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa ay xukunno xabsiyaha ku riday maxamuud kayse iyo nicimo qorane oo labadoodba lagu eedeeyey inay baahiyeen oo ay soo bandhigeen waxyaabo liddi ku ah somalilan fatahaad ayaa la sheegayaa toddobaadkan in ay saameyn xoogan ku yeelatay dadka ku dhaqan gobollada kala gedisan qaarkeed gaar ahaan gobollada koonfurta waddanka soomaaliya deegaanada webiga shabeelle uu maro ayaa la sheegayaa in fatahaaddaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay gudaha magaalada beledweyn ayaa dadku waxa ay ka barakaceen guryahoodii halka kuwa kalena ay weli joogaan guryahoodii balse waxaa guryaha soo galay biyo aad u fara badan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in kumanaan dad ah ay saameyn ku yeesheen fatahaaddaas hay-adda n r c na waxay sheegtay in guud ahaanba gobollo ay ka midka yihiin baay shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay dad gaaraya afar boqoloo kun ay saameyn ku yeesheen fatahaadda webiyada iyo sidoo kale roobabkii ka da'ay gobollada dalka soomaaliya aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horudhaca ku maqasheen waxaa sii xumaanaya xiriirka ka dhexeeya dowladda isutaga imaaraadka carabta iyo dowladda soomaaliya madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa toddobaadkan gaaray waddanka isutaga imaaraadka carabta shir jaraayad iyo meesha ku qabtay waxaana uu sheegay in maamulkiisu uu heshiisyo la geli karayo cidduu doono xiriirka kala dhexeeya ee imaaraadkuna uu doonayo inuu wanaajiyo haddaba arrimahan waxay la qaadaa dhigi doonaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo magaalada muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay maxamed bal waxaad sharxaad inaga siisaa hadalkan cabdiweli ka soo yaray iyo siyaasaddii dowladda dhexe ay ka gaartay arrimahan arrintan jamaala waxay imaaneysaa wakti dowladda soomaaliya ay qaadatay go-aan yani u eg mid dhexdhexaada oo ay ay ay ku go-aamisay inay magaranaysaa wixii masa masaalixda arrimaha dibadda ama siyaasaadka arrimaha dibadda ay ayada xaq u leedahay hase yeeshee waxaa muuqata in maamulada laftirkoodu ay ugu horeysay puntland in aysan taasi uma uma muuqano ay go-aano iyo heshiisyo ay gooli u yihiin ay samaysanayaan markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaadna ma ahan marka khilaafka dabcan maamula maamulada goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa inta badan la tilmaamaya inay soo celcelinayaan dastuurka oon weli la fadhiisanin oo noqday un mid calama su-aalo taagano qolo walbeeto ay ay ay daliisanayso qodob qodobkaasoo xal loo helin waxaa u muuqataa in yani adkaan doonto in isku soo dhawaanshaha ama wada shaqeynta maamuladu
waa tahay waxaa jirtay in dowladda soomaaliya marar badan waxay ku baaqday dalalka caalamka inay ixtiraamaan madax banaanida soomaaliya ma u muuqataa in dalalka qaarkii markii siyaasadihii ay rabeen inay ka hirgeliyaan gudaha dalalka ay doonayaan inay taageero ama ay ka helaan ama xiriir ka samaystaan inay ku kixinayaan ama mucaarad ama maamulada sida hadda dhacday oo kale khalqal intee leeg bay gelin kartaa dowladda qalqal weynay gelina maxaa yeelay dowladda waxay ku taagan tahay waa maamul goboleedyada xubnaha ka ah way adag tahay marka haddii intay dhinac isku raacaan ee go-aan midoo ka dhana dowladda ay soo saaraan waxay keenaya in beesha caalamka iyo dadka siyaasadda soomaaliya daneeya ay dib u eegaan maamulka dhexe ee soomaaliya marka caqabad xoog badan bay ku keenaysaa dowladda dhexe waana run oo waxaa dhibka ugu weyn uu ka imaanaya hanaankan federalismka soomaaliya qaadatay oo aan weli si rasmi a iyadoo loo fariisin oo maamul walba si laablakaca u ku dhismay marka isku day isku darkaasa wuxuu keenay marka in wixii ay noqdaan wax kala socdo qolo walba ay aadana goonideeda u soconayso laakiin niimada dowladda dhexe waa muhiim inay dejiso istaraatiijiyad ee waxaas ay ku xakameynaysa hadday taas imaanina culays badanay ku keeni doontaa waxaan ognahay intan markii ugu horreysay aysan ahayn oo dhinacyadan ay iska hor yimaadaan ama maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay arrimo isku qabtaan gaar ahaan arrintan imaaraadka sida muuqatan imaaraadka hadda way kasii guranaysaa soomaaliya inteeda kale maamuladeena waxay doonayaan in wixii taageero ay ka heli jireen imaaraadka aysan luminin maxaa bedel u noqon karaya maxaase hadda qorshuhu yahay ama maxaa la gudboon maamulada iyo dowladda dhexe si meel dhexe laysugu yimaado dowladda marka hore waxaa la gudboon in wasaaradooda arrimaha dibadda ay dadaal diblomaasiyadeed xoog badan u gasha inay horta ay soo oodo albaab walba oo dhaawici kara yacni ama xadgudub ku noqon kara madax banaanida dalka iyo ama faragelin samayn kara tan labaysa inay dowladdu ay gogol yacni ballaaran u dhigto maamul goboleedyada oo dabcan horenay ugu dhigto haddana gobol xoojina ay u samayso in madaxda dalka ay safaro ku tagaan maamul goboleedyada si looga dhaadhiciyo in nidaamka dhexe ee soomaaliya lawada aamino taas haddii laisku afgarto waxaa umalaynaysaa in siyaasadda arrimaha dibadda ay ku adkaan karto dowladda soomaaliya ama haddii taasi ay suurageli weyso waxaa muuqata in looga adkaan doono siyaasadda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamed adigaa mudan walaal maxamed xaadir nuurre maxamuuda ka faallooda arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa isagoo muqdisho joogay oo barnaamijka igala qayb gelaya barnaamijkan intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkani xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan dhamaalka ugu horreya ibraahim soo qabtaa mise dhinacagaan u daaya caasha aan ka horreeya dhambaalka ugu horreeyo waxa uu naga soo gaaray dayib maxamed caydiid iyo waxay yidhaahdeen dayib cali kaahin cabdi axmed maxamed iyo cabdiwahaab mahad iyo waxay yidhahdeen cabdi qaydiid iyo mubaarak axmed iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdi iyo farxaan cumar iyo ibraahim cusmaan axmed sandheere iyo cumar fatxi waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo ducaba ay u diraan sabaad cali dubad iyo waxay yidhahdeen seegeeda xuseen jaamac cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin kuwaara nolol raaxo badan ee banaheda kale sii ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu horreysa dhinacaygan ibraahimow waxaa lagu soo bilaabay daanduraya caasucuud waan idin salaanay waa tahay waan idinka guddoonnay bal yaana salaamayaan ogaana waxaa ugu horreeya dhambaalkan dadka diraya malaha dhammaantood baana salaamay waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa waxaa ugu horreeya dadka dhambaalkan ku qoran doktor maxamed xaaji waxa uu ku magac dheeryahay duusoos iyo xaaskiisa doctor cabdulaahi muuse xuseen iyo xaaskiisa xuseen maxamed cabdulle xuseen wadaad buu ku magac dheeryahay nuurte maxamed xaaji iyo odageeda doctor cabdulaahi maxamed xaaji fanax buu ku magac dheeryahay iyo xaaskiisa deeqo cilmi cabdi iyo odageeda sahre cabdulaahi maxamed waxay ku magac dheertahay shankaroon iyo odageeda iyo sidoo kale farxiyo xasan maxamed iyo odageeda dadkan waxay kala joogaan baa la yiri biljamka ingiriiska holland sweden iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad u dirayaan iidow maxamed cali iyo iqra xasan nuur oo arooskoodu ka dhacay dalka sweden magaalada baa la yiri orebro koob iyo labaatankii bishan abril ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan ugu ducaynaynaa aniguna waxaan leeyahay aamiin heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahino heesta ugu horreysa caashe dhegeystayaasheenna galabtuu cayaarayna waa bal aan hadalkaba jare maxaa adiga kula habboon
hadalaa lagu daalay marka waxaa heerkaas markii la gaaro waa ogtaa soo maha caash hay hadalku waa lagu daalay marka waxaa la rabaa in lasoo koobo hadda iyo dan bay soomaalida tiraahdaa haye waa heestii hiba iyo codkii cabi mardacar
haddaan la kala rognaa roobmadda waa tii hore loo yidhi waa tahay intaasaan ku dhaafno heestaasi hibo iyo fanaanka caabi mirada car dhinacii dhambaalada ayaan mar kale jallaacaynaa dhambaalkana soo qabanayo assalaamu calaykum asxaabta v o ayaa lagu soo bilaabay caashi idaan durayna waa lasoo raacay waan idinka gudoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa waxaa ugu horeysa hooyo dalaayad maxamuud cali iyo hooyo xaliimo cabdulqaadir hooyo deeqo maxamuud cali iyo sidoo kale dhammaan reer xasan cumar reer cabdulaahi xasan reer maxamuud xasan reer xaaji jibriil aad baa loo soo qurxiyay warqadan ilan haddii reerkao dhan hala tiri la yidhaahdo ilaa iyo waxaa la wadaaya caawa waa tahay iyo dhammaan reer xaaji cismaan cumar reer ibraahim cumar reer maxamed cabdulle xasan reer madoobe xasan reer maxamuud cali reer xuseen colow iyo reer cilmi barre iyo reer axmed xasan iyo reer cabdi xuseen iyo dhammaan wariyaasha waxaana loogu hambalyeynaya ibraahim xasan iyo salaado axmed afrax oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada beledweyne taarikhda lama soo sheegin hase ahaatee gabadhaas waxaan ugu ducaynaynaa in aabba uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxtarta aamiin aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo waxay yidhahdeen hooyo maryan maxamed daahir maryan cadey iyo amaal axmed maxamed iyo seegeeda axmed ugaas cali ugaaska iyo caruurtooda kamaal yare nawaal iyo saara waxay yidhahdeen injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacadiye cumar iyo caruurtooda sana iyo maxamed doctor cabdulmuncim axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed mukhtaar xamraawi iyo waxay yidhahdeen injineer mustafa axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed maxamed amiin injineer cabdallah axmed maxamed bahja axmed maxamed waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan liibaan maxamed axmed iyo waxay yidhahdeen igraan axmed maxamed oo meerkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay eebbo ugu barayaan guur khayr leh waxay yidhaahdeen waxaa kaloo aan idin leenahay eebbaheeda kala siiyo ubad khayr qaba aamiin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa wacanay adduunyada inta aan weligay noolahay waayo waayo tusaalaha qaasi baan ka jiibinaynaa aniga maaha wacanay dad jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoorta ma wiiqan kalgacalkee dad jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoorta ma wiiqan kalgacalkee yewadidu raacday labadeenna wacad qabaa henee wax saar kale sanbaabada waraabsha
waa tahay wacanay iyo codkii saalax qaasim naaji ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddaan ku noqona caasho haye dhambaal gaaban ayaan soo qabanayaa bal aan isku dayo inkastoo sidii qoraal caadiya loo soo qoro magacyada aan la soo tixin dadka kale ah baa la yidhi mukhtaar cabdulaahi maxamed daahir iyo maxamuud cabdulaahi iyo bashiir sheekh ibraahim iyo cabdinuur sheekh ibraahim iyo maxamed nuur ibraahim maxamuud sheekh ibraahim iyo faadimo sheekh xasan iyo maxamed sheekh xasan cabdiraxmaan sheekh xasan hinda-ow maxamed nuur iyo maxamed macalin barkhadle faadimo cabdulaahi yuusuf iyo cabdowe mawliid iyo ruqiyo deeq iyo cabdulaahi axmed mataan iyo sheekh cabdinuur ow maxamed weli waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan cabdulqaadir cabdulaahi maxamed daahir iyo marwadiisa damac qorane oo wiil ugu dhashay baa layidhi magaalada raaso ee dalka etoobiya waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada ee waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisana wax wanaagsan u tara aamiin caasho dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe ibraahim yuusuf maxamed iyo aabe cabdi cusmaan jigjigo iyo hooyo aasiyo cabdulaahi maxamed iyo hooyo zamzam nuur wacaysi waxay yidhaahdeen khadar cabdi cusmaan jigjigo iyo khaalid cabdi cusmaan jigjigo iyo hana cabdi cusmaan jigjigo khaliif cabdi cusmaan jigjigo iyo aadan cabdi cusmaan jigjigo xasan ibraahim yuusuf faadumo ibraahim yuusuf xabiibi ibraahim yuusuf iyo waxay yidhaahdeen xamda ibraahim yuusuf dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed ibraahim yuusuf iyo yasmiin cabdi cusmaan jigjigo oo meerkooda uu ka qabsoomay nashville waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara aamin ayaan anugu ralan anigana amiin ayaan raacinaya ibraahimna uu dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno bal heesta dhegaystayaasha aad jeceshaa inay nala dhegaystaan toddobaadkan caashoy heesta dhegaystayaashan aan u soo qaabanayna kale waa jinkaaga ideeqoo hablahaad u joog quruxda haye meeshii aad joogtaan jaanteyda soo dhigaa haye
jawaabsi oo jilcanaysi ma jiifsado jacaylka wuu igu weyn yahay haye
waxaan maqli jiray cag cag wax rabta ma daasho marka meeshay danta kaaga jirto waanaad cagta ku badisaa si aad dantaada u gaartid marka saantayda markas halkaasaan keenaya jawaab fiican si muu leey weliba magaca haysta ayaa ka daran haye maxay leedahay juuq iyo jaaq waa tahay fanaanka iyo annaga iyo dhegaystayaashaba ibraahim oo u sharaxaya heestaas maadyare toosniya jamaalkaaga indhahayga jiitayo jinkaaga ideeqayo hablahaad wujo qurxoon tahay toosiya jamaalkaaga indhahayga jiitayo jinkaaga ideeqayo hablahaad wujo qurxoon tahay jirintaadan haya meeshiia joogtidan jaanteyda soo dhiga jacaylku waygu weye jirintaadan haya meeshiia joogtidan jaanteyda soo dhiga jacaylku waygu weye i jawaabsiyo jilees jilbaha isaar macaan ruux wax jacal jabbaawiya anku waaya wax ma jiibsade ijawaabsiyo jileesa jilbaha isaar macaan ruux wax jacal jabbaawiya anku waaya wax ma jiibsade wasiyay ku jantayo juuqi jaaqba waa gale jalacada haddaan arkeen jannaca kama jeesadee fosiyay ku jantayo juuqi jaaqba waa gale jalacadadan haddaan arkeen jannacaman kama jeedsadee jeexin aftaataho yaa adoonidhi
waa tahay heestii juuq iyo jaaq iyo codkii mahadiyar ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaallada caashaaye waxaan soo qabanayaa dhambaal aad loo soo xardhay waxaana dadka diraya waxaa la yidhi ugu horrayn waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waxaa tahniid dhalasho oo farxad leh halkan ka diraya baa layidhi dhammaan dadka kale ah aabe maxamed cabdulle kulmiye oo afyaro lagu naanayso iyo aabe xasan kulmiye waa xasan cabdulle kulmiye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedda faadimo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurteeda eedda xabiibo cabdulle kulmiye iyo caruurteeda eeddo xaliimo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurteeda faadimo waa hooyo madiino faarax rooble hooyo salaado axmed colaad iyo hooyo faadimo axmed colaad iyo caruurteeda iyo hooyo fawsiya axmed colaad iyo caruurteeda abti axmed waa abti cabdi axmed colaad waxa uu ku magac dheeryahay abti bayle xaaskiisa iyo caruurtiisa abti qoojo axmed colaad xaaskiisa iyo caruurtiisa warqadooba si furfuraysa markay soo xirantaba gadaale ka furmaysa waa tahay dhammaan baa layidhi reer axmed colaad doctoresa baa la yidhi sacdiya maxamed cabdulle seyged iyo caruurteeda ditoresa ubax maxamed cabdulle seyged iyo caruurteeda amish maxamed cabdulle seygeeda iyo sidoo kale yaxye maxamed cabdulle yaxye afyare iyo ugu dambeyntii baa layidhi sahal xirsi salaadii xaaskiisa iyo mahad xasan cabdulle xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo safiyo cabdinaasir kulmiye iyo dhammaan reer kulmiye iyo dhammaan reer axmed shire waxay dhammaantood tahneed dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan cabdulaahi maxamed cabdulle oo lagu naanayso cabdulaahi afyare iyo gacalisidiisa baa layidhi ubax axmed shire oo ay gabar ugu dhalatay degmada guraceel ee gobolka galgaduud maalintii jimcaha taariikhdun ay ku beegnayd labaatanka bishan abriil sanadka laba kun sideed iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi zaciima cabdulaahi maxamed adeer noqo baa layidhi tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda iyaga ayaa usoo duceeyey annaguna aamiintaanu ku daraynaa waa hagaag waxaa noo baaqayaa aabe salaad maxamed iyo hooyo faadimo afkuul ibraahim iyo dhaktar maxamed afkuul ibraahim iyo mahad afkuul ibraahim fawsiya afkuul ibraahim felis afkuul ibraahim canab afkuul ibraahim macalin xasan cali xasan iyo xamdi salaad maxamed daa'uud salaad maxamed xaliimo sacdiya salaad maxamed xuriya salaad maxamed iyo ugu dambaysta yuusuf salaad maxamed waxa ay joogaan soomaaliya iyo kanada waxayna jecel yihiin in ay salaamaan islamarkaasna ay tahniyad gaarsiiyaan cadde salaad maxamed iyo hindiye cabdi cabdulaahi oo ku aqalgalay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho labaatankii bishan abril oo ay leeyihiin arooskiina allaah ka dhigo kii a u aydaan ee banaheda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka ibraahino mar kale waa hees banaadirya weliba heestan ibraahinow waxay ka mid ahayd riwaayad kolleyba dad badan oo xusuusta laga yaaba inay maantana dhegaysanayaan rafaad iyo raaxo riwaayad la dhihi jiray rafaadka raaxaa ka dambaysa kolley xamar aad joogtay tiyaatarkiiba adkaaga dhaweyd iyo raadii muqdisho howlahaagay ahayd rafaad iyo raaxo haye haye baljawiga qiyaas eesh qiyaasa gabuu dhihi jiray
riwaayad banaadiriya oo saf loogu jiro albaabka sidii loo geli lahaa oo la safan yahay ilaa iyo laamiga
taalladii dhagax tuur
taaladii dhagaxtuur iyo jug hore u dheeyo
waa tahay waa tahay marka heestan weliba dhegaystayaashaan u soo qabanayna waa heesta magaca riwaayadda wadata oo la yidhaahdo rafaadka raaxa ka dambaysa dhegeysan dhambaalkan aan ka horeeya waxa uu ku bilowday annagoo kale ah mukhtaar cabdulaahi maxamuud cabdulaahi iyo hindi sheekh maxamed nuur iyo cabdinuur sheekh ibraahim bashiir sheekh ibraahim ruqye ibraahim iyo cadow mawliid iyo waxay dhahdeen maxamed macalin barkhadleh iyo cabdulaahi axmed mataan iyo weriye maxamed xaaji xuseen shiina iyo waxay yidhaahdeen iyo dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan bay yidhaahdeen maraykanka sacuudiga jabuuti iyo london iyo jigjig iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan cabdiqaadir cabdulaahi iyo marwadiisa damac qoran oo wiil ugu dhashay raaso waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeen caashahay wiilkaasi ku dhashay raaso waxaan ugu ducaynaynaa inuu soo weynaado uu noqdo kii dadkiisa iyo diintiisa anfaca dhambaalka ugu dambeeya dhinaca eegana ibraahim waddaan soo qabto waa tahniyad waxaana diraya dadka kale ah baa la yidhi hooye raaxo xasan diini xaliimo fiille faracadde iyo nasteexo fiille faracadde iyo naciimo fiille faracadde iyo deeqa fiile faracadde iyo nuur fiile faracadde iyo leyla xasan salaad iyo farxiye maxamuud tahliil anfac shagax afdhuub iyo faadumo cabdishire iyo farxiye cabdishire iyo bashiir cabdishire iyo cabdulqaadir cabdishire iyo cabdulfataax faarax naaleeye maxamed amiin cabdifataax iyo injineer maxamed salaad xasan maxamed xasan jaamac waxauu ku magac dheeryahay tarabi dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan hooyo nasro fiile faracadde iyo aabe axmed weli cabdi diriye oo ay gabarh ugu dhalatay waddanka swiden waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layiri mawadda waa magacigu cusub mawadda baa layidhi axmed weli cabdi ducada waa xaggiina waa tahay mawadda waxaan leenahay soo weyno waa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarto aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray zahra daahir mire iyo fartuun daahir mire iyo shukri daahir mire faysal daahir mire iyo barqadle daahir mire iyo cabdifataax daahir mire iyo shukri dhalbaas yuusuf maxamed cali geedde iyo dhammaanba bahda isboortiga soomaaliyeed waxaana jecel yihiin inay tahniyad u diraan islamarkaasna ay heestan la dhegeystaan saadiq daahir mire iyo muna maxamed cali oo gabar ay ugu dhalatay dalka britain gabadhaas oo loo bixiyey shukri saadiq daahir mire waxaana ay leeyihiin shukrigay soo barbaar noqotii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba waxtarta aamin ayaa leenaha anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan uga tagayno ibrahim toddobaadkan dhinacaagana soo riixo waa hees qaraamiye iyo codkii cumar dhuule iyada ayaana dabcan gebagabo ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonana haddii alleed waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo nabad geli
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo casho ibraahim aadan caashicuud ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaanna waa v o a washington sidii aad warkaba ku maqlayseen weerar uu fuliyey qof isa soo miidaamiya ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya oo saddex ka mid a ay yihiin saraakiil lix qof oo kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray qaraxaasi goobjoogayaal ayaa u sheegay v o eda in markaasi nin dhallinyaro ah oo walxaha qaraxa ku hubaysnaa uu markaasi weerarkaasi uu u geystay markana warbixin arintaasi ku saabsan waryaheena gaalkacyo ayaa noo soo diray shan ruux ayaa dhimatay lix kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maantay weerar ismiidaamina lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen taliyaha ciidanka milatariga qeybta gobolka mudug iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwa oo ku wada sugnaa goob lagu shaaho oo ku taalla dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo cabdixakiin cabdulaahi xoreeye iyo cabdiqani axmed geyre oo labaduba ka mid ahaa saraakiisha ciidanka isku dhafka qeybtooda gobolka mudug iyo askari ka tirsanaa ilaalada saraakiisha ayaa dhintay halka labada ruux ee kalena ay ahaayeen dad shacaba waxaana dad goobjoogayaala ay sheegeen in qofka isqarxiyey uu ahaa wiil yar oo gasacad gacanta ku sitay axmed maxamed maxamuud oo ka mid a saraakiisha ciidanka milatariga soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay gaalkacyo inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun saakayto wakhtigu markuu ahaa abaarihii afartii saac iyo barkii waxaa ku geeriyooday magaalada gaalkacyo ee mudug taliyihii gaashaanla sare ee xoreeye oo ciidanka iskudhafka ururka iskudhafkaa taliyihii taliya ururkii haystay gaashaanle cabdiqani axmed geyre asna halkaas ku geeriyooday iyo askartii waardiyeynaysay hal askariyaoo ka mida iyo laba qof oo shacaba shantaas qof afartii saac iyo barkii markay ahayd baa ajasoodii u timid dhagaarqabayaashii qof ka socday baana isku qarxiyey asagana meydkiisii meeshuu yaallaa waa wax la sugayey waa wax saacad walba oo dhacaya waa wax haddii ilaahay guuroon yahay mar kastaba imaanaya waa wax haddana aan u diyaarsannahay inay imaanayaan qof walbabana wakhtigiisu ku dhimaanaya gacan ka daran baa dishay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waa weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaado ciidamada isku dhafka gobolka mudug kuwa oo loo aasaasay xasilinta gobolka mudug oo muddo ka hor ay ka jirtay colaad u dhexaysa dhinacyada gobolka ka wada arrimiya waxaana ciidankan ay ku guulaysteen hakinta qulqulatooyin ka jira suuqa gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq sida caada warkeeniiba aad ku maqasheen magaalada beledweyne ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay roobab iyo daadad ku dhiftay waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex ruux halka dad kalena laga badbaadiyey haddaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta kulan deg deg ah isugu yeeray golihiisa wasiirada si ay uga arrinsadaan jawaabta laga bixin karo fatahaadaha ku dhiftay gobolada dhexe gaar ahaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe wariyaha v o eeda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray kulan looga hadlayey sidii looga hortegi lahaa fatahaadda ay dhowaan sameeyeen webiyada shabeelle iyo jubba islamarkaana loogu gurman lahaa dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay fatahaaddaasi ayaa maanta lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda wadamada safaaradaha ku leh soomaaliya culamaa udiinka iyo xubno matalayay qeybaha kala duwan ee bulshada kulanka ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada shirkooda maanta shirkaas waxaa lagu gorfeynayay xaaladda cusub ee ka taagan dalka gaar ahaan fatahaadda webiyada jubbo iyo shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo soomaaliyeed magaalooyin badan oo hadda ay dhibka uga culus ka muuqato gaar ahaan magaalada beledweyne madaxda iyo culamaaudiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadkaas soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan dowladda soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dalka dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan waxaa kaloo aan isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeelladu gaareen oo ka kooban labaatan iyo laba qofood oo uu madax u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa qayb ka ah wasaarado kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale tilmaamay inay kulan ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadaha ay la qaateen hay-adaha samafalka ee ku sugan magaalada muqdisho isagoo xusay inay ballan qaadeen inay kaalintooda ka geysan doonaan gurmadka loogu jiro sidii loo caawin lahaa dadkaasi shirkaasi marka uu dhammaaday kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan ama ha ahaadaano un-ka ama ha ahaadaano hay-adaha international iyo local n g oska iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalku uu maraayo waxaan ku dhiiri gelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriira geysan doonaan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doono arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay ugu dambayntii xasan cali khayre ayaa amar ku bixiyey in wixii agaba ee wax looga qaban karo khasaaraha ay geysanayaan fatahaadahaasi oo ay dowladdu hayso si degdega loola gaaro goobaha ay biyuhu harqiyeen wixii yaalla gargaar ama bac ama teendho ama daawo oo ay dowladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa lagu soo gurmanayaa intii dhibaata ku gaartay waan u ducaynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa laakiin anigoo ku hadlaaya magaca dowladda federaalka soomaaliya in wax walba oo dowladda soomaaliyeed ay awooddo inaan laga hagranayn dadkaas meel walba oo ay ka joogaan gobollada soomaaliyeed ee dalka ugu dambayn shacabka soomaaliyeed mar labaad waxaan idin leeyahay wanaagga ugu badan dalka wuxuu ka dhacaa markaad idinku soo gurmataan soo istaaga mar labaad caawiya dadkiinna iyo dalkiinna ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ugu dambayntii ku taliyey in dadka soomaaliyeed dhinacooda looga baahan yahay inay iyagu isku gurmadaan si ay u yaraato waxyeelada ay biyaha soo fatahay u geysan karaan dadka iyo duunyadaba ma ahan markii ugu horreysay oo ay fatahaad sameeyaan webiyada jubba iyo shabeelle ee mara soomaaliya waxaana jirta in dhowr jeer ay soo noqnoqdeen fatahaadaha noocan oo kale ah kuwaasoo galaaftay nolosha inta badan dadka ku teedsan hareeraha labada webi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena xasan kaafi qoyste halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a haatan aan ka codsado falastiin inay inoo dulmarto qodobada wararka ugu waaweyn mahadsanid nuur daadad xoogle ayaa lagu soo waramayaa inay ku fataheen qeybo ka mida soomaaliya afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ilaa iyo saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dhowr iyo toban kalena waxaa laga soo badbaadiyey biyahaasi kadib biyo xoogle oo soo rogmaday iyo roob mahiigaan ah oo xalay fiidkii ka da-ay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadka dhinta qaarkood waxay u dhinteen qabowga iyo daadadka uu soo rogay guryahooda roob xalay saacado badan ka da-aya magaalada roobkaasi ayaa daadad xoogan kasoo rogay buuraha ku hareereysan magaalada kuwaasoo go-doomiyey dadkii markii dambe lasoo badbaadiyey daadad xoogle ayaa ka dhashay roobab culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay deegaano badan oo ka mida soomaaliya roobabkan ayaa saameeyey in ka badan afar boqol labaatan iyo toddoba kun oo qof oo ku sugan gudaha soomaaliya intii lagu guda jiray bisha abriil sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhinaca kalena maanta kulan deg dega ka yeelata sidii looga jawaabi lahaa daadadkaasi ay soo rogeen webiyada shabeelle waa webiga shabeelle iyo weliba masiibada bani-aadanimo ee ka dhalatay qarax ka dhacay magaalada gaalkacyana waxaa lagu soo waramayaa in oo uu fuliyey qof isi soo miidaamiyey inay ku dhinteen afar ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya oo saddex ka mida ay yihiin saraakiil lix iyo toban qof oo kalena qaraxaasi in ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa u sheegay v o e da in nin dhallinyaro ah oo walxaha qarxa isku soo xiray uu weerarkan la beegsaday goob shaaha laga cabo oo ku taala meesha loo yaqaano jira cabdulaahi yuusuf saraakiisha iyo ilaaladooda ayaa fadhiyey halkaasi kadib markii kulankii ugu horeeyey isagoo matalaya siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka uu magaalada brussels kaga qayb galay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee neto ayaa xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeo maanta waxa uu booqasho ku tegayaa bariga dhexe socdaalkiisan oo qaadan doona saddex maalmood ayaa waxa uu ku mari doonaa dalalka sacuudi carabiya israel iyo jordan halkaasoo la filayo inuu madaxda carabta ugu sharxo siyaasadda maamulka trump ee ku wajahan dalka iiraan jimcihii shalay bombeo waxa uu inaanan weli go-aan laga gaarin in madaxweyne donald trump uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka iiraan iyo in kale wuxuuna intaasi raaciyey in weli ay socdaan wada hadallo waxaa isu soo taraya dareenka dhinaca wanaagsan ee ay ka bixinayaan hogaamiyaasha dalka maraykanka isku soo dhowaanshiyaha labada kuuriya kadib tobannaan sannadood oo ay xisadi ka dhex taagneyd isagoo warbaahinta kula hadla aqalka cadna madaxweyne trump waxa uu sheegay in uu u muuqdo ama uu u arkayo hadda in aanu ciyaaraynin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi aad ayay u mahadsantaha falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay qodobadii ugu waaweynaa wararkeena galabnimo dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimona intaa ayay ku dhantahay waxaana idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abiikar oo xagga farsamadii soo saarista naga saaciday tan iyo kulan dambane sidaa iyo nabadgelyo midweyn bay ku wadaay wadaa jirtaa aan la qaadin wanaagga hadday la daadsho